soomaalidu waxaa jirtay xilli ay ahayd qabaa'il reer guuraa biyo iyo baal geel iyo cunto xoog isu sheegasho waxay ku dhisnayd intaasay ahayd dadku dowladnimada waxaa la yidhaahdaa aqoon shaqo kumayna lahayn dowladnimo waxaa ugu dhowaa inta reer bariga xeebaha degta oo doonyano u yimaadaan doonyano ka tago dowlad baa laga yimid yaha laakiin ninka hawdka geela ku raacaayo ma uusan garanayn waxa dowladnimadu ay tahay waqti dhow oo dagaalkii hadda saban saban markuu dhacayay yaa waxaa la yidhi meel hawdkaasa diyaaradaha duqeeyey war diyaaradu waa maxay baa waxaana garaacaya waa ruush baa la yidhi oo ruush iyo reebel goormay colloobeen buu ruush iyo reebel goormay colloobeen ninkaasi dowladnimada uu yaqaanayo waa reerka uu ka dhashay ruushkaa la sheegayo iyo jifada uu ka dhashay meeshay ku colloobeenna uu garan waayo ilaa ruush hadduu maqlayba taasi waxay ahayd nooca dowladnimo nooca dad ee dadku ay ahaayeen infact waxyaalahaan marar badan ku baxsanay bay ka mid tahay dadkaasi xeer bay lahaayeen xeer beegti bay lahaayeen dhaqan bay lahaayeen labada qolo walba waxbaa ka dhexeeye noloshoodu way yaqaaneen siday u maarayn jireen nooca dowladnimadu halkaasay ka ahayd waxaa jira xilliyada qaarkood marka ilmuhu ay waxbarasho iyo intii lasoo gaaro waxbarasho iyo meelo kale loo qaado ilmahaas reerkaasi inay ka samraan bay u ahayd oo ilmahaas loo arko nin gaaloobay oo diintii ka baxay magaalada iyo haweenka jooga iyo gabdhaha joogana waxaa laga yaabaa kaamiyiga ku nool environmentgaas ku nooli inuu wax kale ka aaminsan yahay oo uu leeyahay wax xalaaliyo magaalo ma jiro macnahaasi oo dhan waxaa keenayay bay-ada lagu noolaa ee dadku ay ku jireen ba waxay ahayd mid ceelkaas iyo neefkaa xoolaha iyo qabiilkaas iyo intaa ku eg xilligaas waynu ka soo gudubnay waxaan usoo galnay xilligii gumaysiga la qaybsaday africa oo ay sababtay dadku inay dowlado kale u yimaadaan la maamulo nooc dowladaah mayna wada dareemin markaa dadku dad u yimid iyo nin ganacsi ugu yimid iyo nin saydax tago oo diin una lahayn soo sheegtay oo walaad iska dhiga konton waxbaa soo dhex gashay waxay keentay baraarug markaa nin ninkii waxoogaa xadaarada lahaa inuu isweydiiyo oo uu yidhaahdo nimankan maxaa idinka soo dooneen gumaysigani waa maxay waddankasoo anagu melihin waxaan is leeyahay inta aqoonta lahayd oo markaas mayna jirin jaamacadda bariga africa iyo jaamacadahani aqoon waxa ugu dhowaa wuxuu ahaa ninka wadaadka ah ee markaa qaarkood ay fahmigoodu fiican yahay ama meel kale waxbarashadiisu luku lahayd kuwaasaa waxay dareemeen markaa inay yidhaahdaan waanana gumaystaa iyo dadkani maxay yihin haddaad u fiirsato ama sayidkii dhe sheekh bashiir dhe axmed barsamo dhe kulligood nimanka culimada ahaa ee dagaalada iyo gumaysiga iyo la dagaalamaya fikirkaasi ka imanayay waxaa barayay nooca diinta ay yaqaanaan iyo dhaqankan iyo dadkan waxay ula yimaadeen ood garanaysaan sayidka iyo berbere markuu yimid iyo wixii isagii ingiriiska dhex maray culimada iyo dadkii xilligaa joogay waxay garteen inay ku jiraan xaalad gumaysi oo dhib badan waddankoodii la qaadanayo dhaqankii iyo akhlaaqda la ilaalinayo taasi waxay ahayd markaa marxalad gumaysigii oo xilligaa africa oo dhan ay ku ahayd mid camimtay halgankii gobonimo doonku wuxuu galay markaa siyaasad ama dhalinyaro ha noqoto ama culimo ha noqoto ama ha noqdeen odayaal iyo dad cuqaalaya waxgarad ama gabdhaha ha noqdeen kaasina wuxuu keenay in dadku ay dib baraarugaas usii bato oo aan isleeyahay weliba gobolladan aan joognaay waxay ahayd qeybaha ugu muhiimsan ee ka qeyb qaatay halgankaas siyaasadeed oo gobonimo doonka ahaa isaguna markii dambe uu dhalay xilligii lixdamaadkii inay sidii africaba ay u qaadanayso xorriyadda markii la qaybsaday kun iyo sideed boqol iyo dhowr iyo siddeetanki wixii ka dambeeyey in xilligaas loo soo noqonayay qolo waliba inay qaadato xorriyaddeedii oo ay dib dowladnimo iyo loo raadiyo oo ta keenaysay ahayd dowladnimo soomaaliyeed inaan helo midaasay ahayd midaasalka u ahayd waqtigii xorriyadda la qaatay calanka la saaray kan nasiib kana saar la yidhi soomaaliya oo shan qaybood markaa dadka soomaalidii ay ku miyoonayeen n f d jabuuti gobolkaa soomaalida galbeed waqooyigii soomaaliya brid somalilan la odhan jiray koonfurtii in shantaas oo lixdankii calaamadeeda la qaatay soomaalida loo arkeeyey markaas laba ka midii intay qaadatay xorriyaddii iyagoo dadku aada isugu ooyaya oo ka waqooyi ka yimid oo maalmo ka horreeyey iyo koonfur la isu yimid dowladnimo soomaaliyeed oo calankeedu istaago oo la aduudo oo markaa talyaani iyo ingiriiska kala timaada la ysu keeno aan garanayna markaas dadkii xilligaas joogay waxyar baan hadda ka joogeen ay garanayaan caadifada iyo xamaasadda iyo qiirada dadka soomaaliyeed meesha ay taagneed iyo dareenkoodu waxa uu cabirayay waa mid maanta xilligaa qofkii taagnaayey markuu arko maanta siday wax u jiraan iyo fahmi darrada iyo dhibaatada taagan ay ku cuslaanayso inuu taariikhdii dib u xusuusto laakiin sidaasoo dhan marka ay tahay waxaa shaqsi cunsurka soomaaliga ku jira qabiil waxaa ku jira tii reer guuraaga waxaa ku jira siyaasaddii ceelka iyo xoolaha iyo geela daba socodkiisii ahayd waxaa ku jira dhaqankii taqliidiga aha ay lahaayeen oo kaasaan marna oo aan ahayn mid laga tegayo isagu wuxuu ahaa waxaa had iyo jeer dadku ay daba taagan yihiin dowladdii xilligaas jirtay sagaalka sano ee rayadka ahayd axsaab bay lahayd haddaad dib u fiirso xisbiyadaasi waxaa la odhan karaa marka dambe axsaab meel walba ka dhisan bay lahaayeen laakiin xisbi walba sumadda qabiilku ama sumadda reerku kamayna madnayn mar walba inkastoo axsaabtaasi ay ahaan kuwo isku duuban oo aada garanayso kuraasta la isu sharaxayo boqol iyo labaatan iyo saddexda xildhibaan sida lagu soo dooranayo iyo sida ayna hayd ugu salaysnayn ee xisbigu qof usoo sharaxaya haddana mar walba sumadda ay leedahay waa la garan jiray sumaddana maxaa lagu garan jiray kurka yaa inta badan la fiirfiirin jiray laakiin dadku sida loo kala dadnimo badan yahay baa arrintaa loo raaci jiray dowladdaa xilligeedii wuu dhammaaday waxaa jiray xilli afrika ay ka jireen revolutiono kacaano ama inqilaabyo laga soo bilaabo dilkii allah u naxaystay madaxweynihii xilligaas joogay cabdishiix cali samaarke waxaa timi towraddii maalinta ay dhacayso towraddu oo markaa madaxweynihiina la aasay su-aashana la isweydiinaya waxay ahayd jeyskaa qabsaday towrad baa dhalatay sidanay tahay dadku waxa markaa lagu hadaaqayay waan yaryareen sidaasay ahayd lama garanaynin waxay noqonayso laakiin waxay qaadatay soo dhoweyn aada u xoog badan oo bulshadu waayo shuuciyaddu waxay aada ugu fiicnayd abaabulka iyo kicinta dadka abaabul xoog leh iyo kicin iyo bulshadii oo si kale loo jeediyo iyo dowladdii xilligaa jirtay oo la yidhaahdo waxay ahayd dowlad musuq maasuqa waxay odhan jirtay allahoogtay dhacday kuftay turunturootay ayaa taqaanaa hadda waxaan leenahay maxaa taqaanaa kacaan baa dhashay towrad baa bilaabatay halkaasaa laga bilaabay dowladdaas kacaanka ahayd waxay ka bilowday marka ugu horeysaba sheegasho iskhilaafsan sheegashada iskhilaafsan maxay ahayd magaca ay qaadatay wuxuu ahaa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya soo sidaas ma ahayn waxaa toddobaatan iyo lixdii la aasaasay xisbiga hantiwadaagga kacaanka soomaaliyeed waxaa labiyo toddobaatankii khudbadihii madaxweynaha ka mid ahay maxamed siyaad bare xilligaas kacaankeenu markuu dhashay sumadiisa wuu lahaa wuuna isagaa inuu yahay mid hantiwadaaga hantiwadaaggay qaadatay wuxuu ahaa hantiwadaagga cilmiga ku dhisan ishtiraakiya cilmiya hantiwadaagga cilmiga ku dhisani wuxuu ahaa mid fog oo dowladuhu xataa ayna wada qaadan karaynin marka la yidhaahdo hanti wadaaggu socialistigu isagoo sii kala weynaa haddii la yidhaha cilmiga ku dhisan marxalad ka sii adag buu ahaa marxaladda markaas hanti wadaagga caadigaa la qaadanayay waddamadii shuuciga ahaa qaar badan oo ka mid a oo markii dambe aada ugu waasheen waxay dhaheen maxamed siyaadow hantiwadaha gacilmiga ku dhisan ma ishtaraakiya shacbiga ma qaadan karti dadkaadu ma qaadan karaan dhaqan bay leeyihiin sida weeye maad iska daysa way qaateen labada magac markaa ma isdabooli karaan jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya waa warqadda ugu qoran waxaa ka hooseeyana waxaa weeye hantiwadaaga cilmiga ku dhisan labadaasi waxay noqotay laba aan isdabooli karaynin laakiin hal weel ku wada jira oo dimuqraadiye iyo shuuciye oo aan labadoodu siday isu dabaqaan xataa iska adkaanayso marxaladda sanadihii hore waxay ku socotay xawli dhismo horumar socod kan leh laakiin dowladdaasi wixii ka dambeeyey dagaalkii saban saban waxay dib ugu noqotay iyadoo layihi qabiilka waa la aasay waxaan garanayaa meelaha qaarkood qabiilka lama ogola in la sheego soomaaliduna waxaa ku adag inay istooyo weydo oo qabiilka isweydiin weydo in markaa xarafo kale la isku weydiiyana horta hebelow asalkaaga xaggeed ka soo jeeda iyo ruudkaagu muxuu ahaa iyo degmadeed ahayd iyo halkaasaa la iska weydiin jira waa cilada dadku waxa ay noloshooda ku salaysnayd ama bay-ada ay ku koreen ay sal ku lahayd way ku adag tahay qabiil baa len hala joojiyo odaybaa loo yeeraya war ka reebele reebele aniga reebel war qabiilka lama ogola oo miyaan qarinaya qabiilka